أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka caawa inta badan barnaamijka faafreebka wararka waxaan ku soo qaadan doonnaa weerarkii barakaysnaa ee xalay mujaahidiintu ku qaadeen dhismaha hotelka biij u ee degmada cabdulcasiis ee magaalada muqdisho faahfaahinno soo baxaya magacyada saraakiisha iyo xubnaha muhiimka ah ee xalay ku halaagsamay weerarka bayaankii ka soo baxay mujaahidiinta iyo wixii ugu dembeeyey ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii hadalhaynta warbaahinta qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النصر waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhaciisaba aad ku maqlayseen caawa intiisa badan aan ku qaadaa dhigi doonno weerarkii barakaysnaa ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho ugu horreyn waxaan idiin soo gudbin doonnaa bayaankii ka soo baxay mujaahidiinta waxaa noo soo jeedinaya bashiir muxyidiin abu ayman bayaankan oo ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay howlgal inqimaasi ah oo lagu beegsaday murtadiinta siddeed iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waafaqsan saddexda bisha agosto sannadka labada kun afar iyo labaatanka bayaanku waxa uu ku bilaabanayaa xale oo sabti ahayd ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxay howlgal inqimaasi ah ku qaadeen dhismahoy u ah madaxyaweynta murtadiinta oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho dhismahan la beegsaday oo lagu magacaabo beach view ayaa wakri u ah xildhibaanada wasiirada jawaasiista iyo shaqaalaha dowladda riddada howlgalka ayaa bilowday tobankii fiidnimo kadib markii inqimaasiyiin ka tirsan guutada isishaadiyiinta ee allaha fadligii u suura gashay inay ka gudbaan xeendaabyadii amniga ee ka soo horreeyay dhismaha gudahana u galeen xarunta howlgalka ayaa socday muddo lix saacadood ah waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismaha la beegsaday bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi cadowga ku halaagsamay weerarkan ayaa isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada xukuumadda riddada iyo jawaasiista loo yaqaan dharcadka ee ilaaliya xarumaha murtadiinta kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha ayaa faafka goobta la beegsaday bayaanka ayaa lagu yidhi dhimashada cadowga ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa konton iyo afar murtad dhaabacuna waa siddeetan iyo toddoba murtad howlgalkan barakeysan wuxuu argoosi u yahay qof walba oo muslim ah oo dhiban u ah dulmiga iyo jowrka xukuumadda riddada ciidankeeda iyo jawaasiisteeda waxaana dabaldhifyada murtadiinta u caddaynaynaa in fal walibo ay kula kacaan muslimiinta uu yahay godob iyaga ku maqan miraheeda qaraarna ay guran doonaan allaha idinkiis bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaan bogaadin iyo tahniyad halkan u marinaynaa halyeeyada guutada isishaadiyiinta ee fuliyey howlgalkan barakeysan iyo guud ahaan jihaaska amniga ee mujaahidiinta kuwaasoo harsad iyo hooyaad u diiday cadowga ku beegsaday meel walba oo gabaad uu ka dhigtay gacmahoodan uu allah ku cadaabay madaxyo badan oo hortaagnaa islaamka iyo muslimiinta waxaan leenahay jasaakumullaahu khayra aljazaa allah ha weyneeyo ajirkiina iyo abaalkiina guul iyo nasrin ha idin gaarsiiyo ku sugnaada dhabaha jihaadka ku sabra caqabadaha dariiqa ku ad adkaada cadowgiina kuna baratamana furka iyo shahaadada waddada allaah waxaadna u dagaalamaysaan difaaca dadkiina dalkiina ee inay ummaddu addoommo u noqdaan khaaliqii abuuray lana hirgeliyo ku dhaqanka shareecada allaah waxaadna la dagaalamaysaan duul gaaloobay oo dagaal kula jira diintiina iyo dalkiina waadna ka guulaysanaysaan allah idinkiis allah wuxuu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
bayaanka oo sii socda ayaa lagu soo gebagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabalilifka oo ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfiyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa haddaba maxaa faahfaahiino ah oo weerarkaasi ka soo kordhaya idaacadda andalus oo heshay qaar ka mida magacyada saraakiisha iyo xubnaha muhimku u ahaa kooxda riddada ee ku baktiya weerarkii xalay iyo sidoo kale wixii ugu dambeeyey waxaan soo dhoweynayaa faysal xasan haye faysal maxaa ugu dambeeyey waad mahadsan tahay walaalka ee howlgal inqimaasi ah oo xalay fiidkii bilowday saacaddu marka ay ahayd abaare ee tobankii ama afartii fiidnimo ee ayaa waxa uu ku bilowday camaliyad istishaadi ah kadibna ciidamo inqimaasiyiin ah oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa u daatay dhismaha hotel lagu magacaabo beach view oo ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho halkaas waxaa ka bilaabatay toogasho waxaa ciidamada mujaahidiinta u suura gashay daqiiqadihii ugu horreeyeyba inay gudaha hotelka galaan oo ay la wareegaan hotelka gudahana ku beegsadaan cadowgay ku sugnaa hotelka waa hotel hoy u ah xubno sarsare oo ka tirsanaa murtadiinta oo isku aamini waayey qeybaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyo degmooyinka ee gobolka banaadir oo halkaas hooy iyo harsadba ay u ahayd ee gabaadna ka dhigtay ciidamada mujaahidiinta marka iyagoo il gaara ku hayay goobtaas muddana indhaindhaynayey dhaqdhaqaaqa ka socda waxaa ugu dambeyntii xalay u suura gashay allah fadligay in ay beegsadaan waxaana howlgalka uu u dhacay sidii loo qorsheeyey wax ka badan lix saacadood oo xiriira ayuu socday howlgalka oo subaxii ayuu kusoo dhowaaday waxaana mujaahidiinta muddadaas ay la dagaalamayeen gurmad cadowga oo isku dayay inuu gudaha soo galo laakiin mujaahidiinta ayaa si adag isaga caabinayey weliba waxay si gaara ay u beegsanayeen saraakiisha hogaaminayey howlgalkaas oo ciidanka soo horkacayay waxaana xitaa mararka qaarkood maleeshiyaadka murtadiinta la arkayay iyagoo ka cararaya baktigooda hubkiina mujaahidiintu ay ka furanayeen xitaa baktiga mujaahidiintu waxay sameynayeen gudaha ay usoo jiidanayeen askarta iyo saraakiisha ay dilaan khasaaraha waxaa badiyey oo askarta si gaara soo gaaray waxaa leeyahay gurmadka ay soo gelinayeen hotelka ee dhowr jeer ku jabay halkaas ayaa sabab u ahaa ayaa leeyahay waxaa markaa jirtay arin kale oo warbaahinada ay maanta hadal hayeen oo ahayd in intii howlgalka uu ka soconayay gudaha hotelka in xeebta liido qeybteeda kale ee xalay oo idil dadyow halkaas ku sugnaa in maleeshiyaadka murtadiinta ay rasaasayeen oo rasaas ay ku fureen oo dad goobjoogayaalah ayaa dhacdadan goor dambe ka warbixiyey oo goobjoog u ahaa wixii halkaas ka dhacay waxaa ka mid ah haweenaydan oo ka warbixinaysa wixii indheheeda ay ku aragtay dadka taada kale waxa dadka laayay oo dadka dhammeeyey waxay yihiin xabadaha ay ridaya ciidanka waxa dadka laayo waa ciidanka waaye xabadee iska furaayaan meesha ee u wadaan iyo meesha kale ayagoona kala fiirin kuwa hoteelada xabadee furaayaan kuwii kale wixii qoray wato meesha joogay xabadaha dhulka ay wada dhigaan dadka dadku marka xalay qaraxu waxaa ka badnaa khasaaro xabadaha wixii laayeen ma leedahay qaraxa wixii anaga yacni dadka aan aragn dadka xeebta yayaal sida badan dad oo qarax laaya meena ahayn dadka xeebta wadayaal waxay u badnaa dad xabado lagu laayay marka saakayna dabcan markii gudaha hotelka lasoo galay oo la arkay meydadka askarta goobta daadsan waxaa aada murtadiintu ay loo fajiceen baktigooda iyo askarta halkaas ka daadsaneyd waxaana la arkayay saraakiil ka tirsan murtadiinta oo isku dayay ama diidayey in la sawiro askarta tuutaysan ee baktigooda goobta u yaalay waxaa ka mid ah sidoo kale ninkan oo sarkaal ah oo kaamiramanada iyo sawirqaadayaasha ee ugu cagajugleynayo inaanay askari tuutaysan sawiri karin
aad baad u maadsan tahay ee khasaaraha ka dhashay weerarka intee ayuu la egyahay waad mahadsantahay walaalka ee khasaaraha murtadiinta gaaray dabcan aad ayuu u badan yahay sida ee war-saxaafadeedka rasmiga ah ee taliska ciidanka ka soo baxay lagu sheegayna ee waxaa dhimashada inta mujaahidiintu ay xaqiijiyeen ay gaaraysaa ilaa konton iyo afar ee dhaawacuna siddeetan ayuu kasii badan yahay ee murtadiintu marka waxay isku dayeen khasaarahaas inay yareeyaan oo ay duugaan waxay iyagu qirteen soddon iyo labo iyo dhaawaca lixdan kale sidaas daraaddeed marka waxaa la yaab leh qayladhaanta iyo baroorta ka soo yeeraysa iyo xitaa ee dhiigga ay shubayaan iyo cisbitaallada ay booqanayaan iyo maleeshiyaadka iyo shakhsiyaadka murtadiinta ka tirsan ay booqanayaan markaad eegto iyo sida ay isugu dayaan inay khasaaraha yareeyaan wax isqaadan kara ma ahan oo waxaa la arkayay madaxdii ugu sarsaraysa kooxda ridada soomaaliya oo xasan sheekh maxamuud uu qeyb ka yahay wasiiradiisii inay dhiig shubayeen oo ay u shubayeen murtadiintii weerarkaas lagu laayay iyo kuwii lagu dhaawacay waxaa sidoo kale intaas si dheer xitaa ee waaxda caafimaadka ee wasaaradda gaashaandhigga ee kooxda ridada soomaaliya wuu ku filnaan waayey kaydka dhiigga ee ay haystaan saas daraaddeed askarta ayaa qaarkood lagu qasbayay inay dhiigga shubaan oo maanta sida sawiro baraha bulshada lagu faafiyay aan ku arkayba wuu ku filnaan waayey kaydkii ay haysteen xajmiga khasaaraha inta uu la egyahay halkaas ayaa laga akhrisan karaa waxaa intaas sii dheer in kooxda ridada soomaaliya ay isku dayeysay in ay qariso dadka la dilay in ay yihiin shaqaalaheeda tusaale ahaan weerarka dadka lagu laayay ee laga yaabo hotelka gudihiisa inay daadsan yihiin afaafkiisa hore inay daadsan yihiin waa dad darees caadiha iska wato sirwaal iyo shaati fanaanad iyo sirwaal waxay isku dayeen inay ka dhigaan dad shacab ah saas daraaddeed baraha bulshada maanta inta badan waxaa ka soconayay siraac ama loolan warbaahinta islaamiga iyo midda cadowga u dhexeeya waxaad arkaysaa shaksi murtadiintu sawirkiisa ay wadwadaan oo laleeyahay wiil dhalinyar ayuu ahaa maskiin ah warbaahinta islaamiga markaad booqatana ninkii isla sawirkii oo loo abtirinayo oo laleeyahay hebel hebel oo ka tirsanaa wasaarad hebel hebel oo murtad ahaa taasna waa ay ku fashilmeen oo ay ku guuldaraysteen waxayna ogaadeen in qof shaati iyo sarwaal wataba inuusan shacab noqonine xaqiiqada in layska dabatagayo waxaan lagu loolamayey macluumaadka iyo xogaha aad haysa iyo xogta istikhbaaraadka ee gacantaada ku jirta intaa ila eg tahay allah faldigiisana waxaan halkan ka bogaadinaynaa jihaaska amniga ee mujaahidiinta oo inta badan xogaha cadowga halkaas lagu laayay nala soo wadaagayey magacyadooda iyo haddii ay sawiradooda tahay intaba jazaahum allahu khayran marka walaalka dad fara badan oo iyagu ay isku dayeen inay ka dhigaan dad shacab ah waxaa dhacday in mujaahidiintu markii dambe ay soo bandhigeen inay ahayn xubno ka tirsan murtadiinta waa maadsan tahay walaalka dhimashada dad la yaqaan oo ilaa hadda magacyadooda la helay ma jiraan waad mahadsan tahay walaalka ee dadka magacyadooda ilaa hadda aan helnay waxaa ka mid a nin lagu magacaabo cali mahdi oo ah mas-uul ka tirsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ee kooxda ridada soomaaliya wuu halaagsamay nin lagu magacaabo doctor cabdilkhani oo isagana ah siyaasi hadda la shaqeeyo xukuumadda xamse cabdi barre ee kana mid ahaa dadka soo dhisay xukuumadda hadda jirta waxaa ka mid ah dadka bahalaagsamay nin lagu magacaabo xasan nuur oo isna la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka nin kale oo isna magaciisa lagu soo koobay maxamed cabdulqaadir mustaf oo isna ah gaashaanle military waa uu halaagsamay sidoo kale waxaa ka mid ahaa nin lagu magacaabo axmed gacal muuse ninkan waxaana loo sheegay inuu ahaa sarkaal ka tirsan safaaradda ingiriiska ee ku taalla xalane isagana waa uu halaagsamay nin kale oo lagu magacaabo axmed cali daahir wuxuu ahaa baa layidhi mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee kooxda ridada soomaaliya axmed colow oo isla wasaaradda maaliyadda ka tirsan ayaa halkaas kula halaagsamay sidoo kale waxaa dadka halaagsamay ka mid a nin lagu magacaabo ibraahim xidigow oo ah sarkaal ka tirsan booliiska dhaawacyada haddii aan eegno dhaawacyada waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo ibraahim sheekaal oo ah taliya ku-xigeenka nisa ee gobolka banaadir haddii aan dhimashada usoo noqdo dadka halaagsamay waxaa ka mid ah awees sheekh maxamuud nin lagu magacaabo oo ka mid ah siyaasiyiinta kooxda ridada soomaaliya sidoo kalena iminka si gaara uga tirsanaa xisbiga ee hogaamiyihii hore ee kooxda ridada soomaaliya shariif sheekh axmed dadka halaagsamay waxaa sidoo kale ka mid ah maxamed nuur oo ah sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka turkiga uu tababaray ee haramcad loo yaqaano iyo nin lagu magacaabo faysal cabdulaahi xaashi oo ah sarkaal danab ah isagana waa uu halaagsamay waxaa sidoo kale ka mid dadka halaagsamay nin lagu magacaabo cali muuse waa mas-uul ka tirsan maamulka ridada ee isku magacaaba hirshabelle nin kale oo lagu magacaabo nuur cabdulaahi isna waxaa naloo sheegay inuu yahay sarkaal ka tirsan madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ninkaas isagu waa dhaawac marka ee, inahaas ayaa ka mid a magacyadaas hadda aan soo tiriyey inta badan magacyadaas aan sheegnayna dadkaas sawiradooda warbaahinta islaamiga ayaa maanta faafisay iyadoo qofka loo heli karo magac ahaan iyo suurad ahaan intaba loo heli karo dadka sidoo kale weerarkan ku halaagsan waxaa kamid ah maleeshiyaadka dharcadka ah ee ilaalada ee dadban ka haya xarumaha muhiimka ee kooxda ridada soomaaliya iyaguna xalay waa ay ku guuldareysteen wayna ku fashilmeen inay ogaadaan dhaqdhaqaaqa xoogan ee ka soconayay hareeraha beach view iyagoo goobtaas ku caweynaya ayaana allah fadligii lagu halaagay ee gacmaha mujaahiinta ayuuna allah ku cadaabay marka ee, weerarka maanta sidaas ayuu dhacay khasaarahana dabcan waa intaas aan ku sheegay walaalka ee, waxaana la oran karaa ee, waxaa suuragal ah inay soo baxaan khasaare intaan ka badan maadaama dadka qaarkood oo dhaawacyo badana oo sideetan dhaawacda ay sii cagacageyna oo isbitaalada ay ku jiraan ilaa iminkana qaarkood xaaladooda lala tacaalayo lagana deyrinayay aad ayuu u mahadsan yahay faysal xasan ayuu kaasii ahaa waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir ayaa soo jeedinaya waad mahadsantahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka n waxaa barta maanta lagu faafiyey n xogta iyo sawirada saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu laayay n howlgalkii inqimaasiga ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ka fuliyeen dhismaha bage view ee ku yaal xeebta liido ee magaalada muqdisho n sawirada iyo xogta ay bartu faafisay waxaa ka mid ah nuur cabdulaahi cali oo ah sarkaal ka tirsan madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya kaasi oo ku dhaawacmay weerarkii xalay lagu qaaday dhismaha bige view ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale xubnaha n sawiradooda iyo xogtooda la faafiyey ka mid ah cabdiqani oo ka tirsanaa wasaaradda beeraha ee kooxda ridada soomaaliya wuxuu ka mid ahaa murtadiintii ku halaagsamay weerarkii inqimaasiga saraakiil iyo askar kale oo lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay howlgalkaasi ayaa barta lagu faafiyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada gurguurte oo laayay shacab ku sugnaa liido dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta ka howlgasha magaalada caasimada ah ee muqdisho u sheegay in maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ay laayeen dad rayid ah oo ku sugnaa xeebta liido ee degmada cabdicasiis n qof ka mid ah dadkii ka agdhowaa xeebta liido ee muqdisho ayaa sheegtay in intii mujaahidiintu howlgalka inqimaasiga ah ka dhex wadeen dhismaha xarunta bige view ee magaalada muqdisho ay dhanka kale maleeshiyaadka ridadu geysteen toogasho ka dhan ah dadka rayidka ee ku sugnaa xeebta haweenaydan ayaa xaqiijisay in maleeshiyaadka riddada ay si arxandaraha rasaas ugu furayeen dadka rayidka ah ee ku sugnaa xeebta liido taasi oo keentay in dad shacaba ay dhintaan halka kuwo kalena ay dhaawacyo noqdaan dhanka kale qoraallo ay baraha bulshada ku faafiyeen dadkii rayidka ahaa ee ka badbaaday xabadda murtadiinta ee ay sida indhala-aanta ah ugu furayeen xeebta ayaa sidoo kale ka sheekeeyey sida arxanka daran ee ay maleeshiyaadka murtadiinta xalay xeebta liido ugu laayeen dadka rayidka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa cali guud laawe oo ceyriyey muumin xalane guddoomiyihii degmada maxaas iyo xiisad ka dhalatay waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka isku magacaabay hirshabeelle ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle ayaa lagu ceeriyey guddoomiyihii degmada maxaas muumin maxamed xalane oo ku magac dheer eelay waxaana guddoomiyaha cusub ee degmadaas loo magacaabay ciise maxamed cusuble waayeel sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiye ku-xigeenkii degmada ilawareedyo ayaa sheegaya in muumin eelay uu isbuucii lasoo dhaafay cali guud laawe ka hor istaagay in uu booqdo maxaas arrinkaas oo sababay in maanta xilka laga qaado wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xiisado ka dhashay xilka qaadista muumin xalane laga dareemayo degmada maxaas iyo hareeraheeda halkaas oo lagu arkayo dhaqdhaqaaqyo ay samaynayaan maleeshiyaadka iska soo horjeeda waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaa warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo bandhigtay maxaabiis ruushiyaan ah oo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta muuqaalka oo ay faafisay azallaaqa ayaa lagu daawan karaa maxaabiistan ruushiyaanka ah oo ka hadlay sida loo qabtay iyo howlihii ay horey u soo qabteen markan waxaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayey mareegtu daabacday waxaana ka mid ah muwaadiicda ay daabacday mareegta radio alfurqaan warbaahinta alfurqaan oo sheekh cali dheere ka wareysatay arrimo xasaasi ah oo dagaalada iyo boobka badda ka mid yihiin warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay baahisay waraysi ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage een kaasoo soconaya muddo afartan daqiiqo ah laguna weydiinayo su-aalo kala duwan oo taabanaya xaaladda waddanka heshiiska etoobiya loogu saxiixay badda dagaalada dhibaatooyinka haysta bulshada soomaaliyeed iyo arrimo kale oo muhiima aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalayay weerarkii mujaahidiintu ay xalay ku qaadeen hotelka beach view ee xeebta liido ee magaalada muqdisho hadalhaynta ugu weyn soomaaliya ayuu howlgal ku yahay waxaana dad goobjoogayaal ah ay ka waramayaan sida ay ahayd goobta uu howlgalku ka socday waxay sheegeen in maleeshaadka murtadiinta ay furayeen rasaas aan loo meeldayin ayna tooganayeen cid kasta oo ka soo horbaxda qaar ka mid ah dadkaasi oo baraha bulshada ku qoray faallooyin ayaa waxaa ka mid ahaa khadiijo kubra qof ay ugu qoran tahay waxay tidhi gabar iyo wiil aan derisnahay xaafadda cabdicasiis oo ilaahay ka soo badbaadiyey ayaa ii sheegay in ciidanka ay laayeen dadka rasaasna ay ooda uga qaadeen si arxandarro ah weliba waa runteed gabadha runta miyaa la diidayaa inta ku dhimatay rabbi ha u naxariisto dhaawacna ha u boogadhayo ayay tiri iyada oo ka filcelinaysay rasaastii ay furayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ay ku beegsanayeen dadka shacabka saalax macalin qof ay uga qoran tahay waxa uu yidhi mid waxaan arkayay saban ku ridayo dadka shacabka ah ee xeebta jooga sabanka xaggee lagu ridayaa dadka badanaana askarta ayaa leynaysay ayuu yidhi saalax macalin xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta
markanna waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mid ah waraysi idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ay la yeelatay sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo ay ugu muhiimsanaayeen natiijada dagaalkii uu laba sano ka hor ku dhawaaqay xasan gurguurte iyo sidoo kale natiijada dagaalka dhaqaalaha ee xasan sheekh uu ku dhawaaqay ku soo dhowaada waraysiga
sidaan la soconno qaybo ka mid ah waddanka soomaaliya waxaa ka oogan dagaallo idiin dhexeeya idinka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo isbahaysi ka kooban dowladda federaalka iyo ciidamo shisheeye halkee wax marayaan xilligan
dagaalka horta loo dhexeeyo innaga iyo nimankan murtadiinta iyo gaalada ka dambeya salibiyiinta ah ee duulaanka dalkan ku yimiday dhul dheer kasoo duuleen dalkan yimiday ee duulaanka nagu soo qaaday iyo murtadiintan dabadhilka ayagoo ay dhisteen dagaalkeenu horta muddo dheer uu soo socday oo waxaad og tahay wuxuu soo bilowday dagaalkani gaaladu marba waxay ku dayaan qorshaay ku dayaan qorshihii hogaamiye kooxyada markay soo waxeeyeen ama nimankii la dhihi jiray maxaa lahaa dagaal oogayaashii oo marka waxa weeye ururka ay samaysteen halkaasa dagaal kasoo bilowday mujaahidiintu halkaasa dagaal kasoo bilaabeen waxaa kusoo xigay de marka waddankii nabad noqday nimanka laga adkaado waati xabashi haddana gaaladu ay wakiil kasoo dhigatay labada kun iyo lixdii dabayaaqadeedii haddana waa lala dagaalamayo dagaalka intaas ku socday ilaa waqtiga ilaa maantay ayuu dagaalku socdaa muddo labaatan sana kusii dhow ayuu sii gelayaa dagaalku marka sidiisii ayuunbuu u socdaa oo waxa weeye muddadaa la soo waday dagaalku wuu socday laakiin waxaa isbedelahay waa un saddex shay ayaa isbadashay inta badan gaalada soo duushay iyo hadba magacaday wataan mar waxaa la dhihi jiray maxaa la yihahdaa amisom haddana waxaa loo bixiyey atmis magacyadaas loo bixiya isbedelamis maxaa keena isbedbedelkaas laftigiisa maxaa keena isbedelkaas waxaa keenaya markay jabaan oy daalaan macnaweedka lagu dhisaa magaca waa la bedela xoogaa si hadda dhiirigeliyar iyo xoogaa yaroo loo helo maxaa la yidhahdaa tanshiidi loogu samey un ilaa waxa waaye waa la daalay magaci xoogaa qaban waayey waa la daalay xoogaa bal shaati bedelasho bal magaca kale cusub hadda xoogaa si dhiirigelin loogu sameeyo iyo qadiyadda labaad oo ah maadaama la jabay ma ogola nimankaan mogtahay libin inay qartaan noo garaa idhaha marka waa jabnay ma iska tegayna ma ogola marka xoogaa in shaati kale loo gelsho la yidhahdo marka hore magacaasay lahaayeen shaqadaasay qabanayeen marka hadda magacana loo yeelay shaqada noocaasay qabanayaan hadda diya isdiyaarin bixin iyo yaa loo diyaariya magacana saa loogu sameeyey haddana la yidhaahdo wax waxaa saas oo macno aan lahayn marka isbedeladaas magacyadooda ku yimaada qadiyada labaad waxaa waaye istiraatiijiyada dagaalka oo maalinba gaaladu markay istiraatiijiya ku jabaan miday keenaan waa ku fashilmaan mid kaley keenaan waa ku fashilmaan mid kaley keenaan waa ku fashilmaan hadba magaca loo bixiyaa ilaa kan maanta lasoo gaaro maxaa la yidhahdaa xasan murtad uu wado lasoo gaaro idan waxaan leenahay waxaas mid waa qorshahay bay marka qaataan qadiyada saddexaas mid waxaa weeye madaxda murtadiinta hooyo ula isbedelo gaaladu hadba mid ay ku daydo mid markuu fashilmaba mid ay keento mid markuu mid kale ay keento iyadoo hadba ku xolanaysa say u kala damiir xun yihiin say u kala dadnimo xun yihiin say u kala ahbalsan yihiin say u kala diin xun yihiin say gaalada ugu kala nacamleeyaan hadba iyadoo ku xolanayso ayay keenaan ninba ninku ka dad xun xun yahay oo ka abalsan yahay oo waxaaba ka diin xun yahay iyay marka soo saartaan marka isbedelo magacada hebelow hebelow hebelow intaas uun ayaa isbedesha amaa waxa weeye dagaalka intaa marka soo socday maanta falilah alxamdu waxaan leenahay waxa weeye meel fiican oo mara insha allahu tacaala guul ayaynu ku dhowyahy way meeshaas aad sheegtay meel wanaagsan baa tiri bay wax noo marayaan bal sharaxaad naga sii halkaas
alxamdulilahi meel wanaagsan noo marayaan oo mujaahidiinta dagaalkii lagu soo qaaday oo waxa weeye cadowga lagu soo qaaday marka ugu horreysa horta waxa weeye waxay heleen nasri baa ilaahay siiyey gurgurta waxaad ogtihiin ummadda somaliyed ka wanaagsan tahay laba sano ka hor markuu duulaanka soo qaadayo oo uu soo duulaayey wuxuu noo qabtay muddo lix bilooda waliba shan bilood ba warkaa dhaama adigu badnaan lix bilooda kadib haddana wuxuu dhahay haddana sanadkan dhexdiisa awalkii afraadka dhexdooda ilahay fadliga subxaana wa tacala intii o dhan ma aysan dhicinin maantana mujaahidiinta waxaa weye meel laga qabsaday iyo meel laga baxshay iyo midna waxyaaba dee dagaal weeyo waa dhici kartaa mogtahay xarbiga wuxuu keenaa maalin ba dagaal lagu jiraaye meel ka siko meel kusoo siko meel dagaal koosa jiraa laakiin maanta falilah alxamdu wax ka nusqaabay mujaahidiinta ma jiraan idan waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan u caddayno dagaalkii xasan gurguurta uu iclaamiyey oo uu dhahay dagaalka wuxuu dhahay saddex waji u leeyahy soomaayn dagaalku saddex waji u leeyahy wuxuu dhahay weji military iyo weji dhaqaale iyo weji fikriga ayaan mujaahidin kula dagaalamayna waxaa ilaahay fadligaa subxaana wa tacaala ummadda soomaaliyeed maanta ay og tahay kana wada dhadhegsan tahay saddexdii dagaal ee uu soo qaaday saddexdiiba xasan maxamuud isaa ku jabay ummadduna og tahay tusaacadna waa siinaynaa qadiyadda ka ugu horeysa waa dagaalkii militariga dagaal uu soo gala xasan gurta ogtahay laba sano ayuu dagaal waday dagaalkii intuu ku dambeeyey dagaalki wuxuu ku dambeeyey saraakiishiisii mujrimiinta ahaa ee gaaladu soo carbisay ee ay rabtay ummadda muslimiinta in muddo dusha ay ka saaraadaan ilaahay subxaana wa tacala dhulku ka wada hoos mariyey waxaad og tahay waxa saraakiil uga baxay dagaalka labada sano socda waxa uga baxay ka soo bilow maxaa lahaa farxaan qaroole iyo ninkala dhihi jira muxuu ahaaye tuure iyo shataqay iyo suulluug iyo balaayo jinijaankii aawen maanta dhulkay ka hoos mareen ciidamadii laha waa lasoo qalabeeyey eritrea laga keenay masaraa laga keenay heblowa laga keenay awaye ilahay fadliga subxaana wa tacaala ilaah baa afka ciid u daray oo baabi'iyey oo meel cidlaa ka dhigay maanta iyagaa meel isku sheegila iyagiyaa is eedaynaya murtadiintii maanta ayagaa is eedaynaya oo midmid kale uu eedaynaya inuu ciidankii baabi'iyey ciidankii la laayey saraakiisha ay baabi'een iyagaa qirsan qadiya waa taas horta dhinacii militariga ciidanka baa ku dhamaaday hubkii lasoo siiyey oo gaalada ugu soo deeqday falilah alxamdu maanta mujaahidiinta ayaga asaa hubeeyey oo waxa weeye maxaa hub aanaan heli lahayn iyo qalab ciidan oo aanaan heli lahayn ayaan helna falilah alxamdu ilah kumasa subxaanahu watacaala ilah ku mahadinayna marka dhinac kasta marka laga fiirsho mujaahidiintuna waa guulaysteen falilah alxamdu xasan gurgurtana askari militarigii wuu ku jabay saddexdii aagba waxaad leedahay aagga labaad kutaata xuseen haddana aagga labaad haddana uu ku jaba waxa waaye aagga fikriga fikriga muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed in caqidada laga bedelo wadaadda kulmi babaana xagga isugu keen ummaddii waa ku qosashay ummaddii waa ku qosashay xumaantooda iyo fuxshooda un ayaana banaanka usoo baxay kuwii wadaadada le iyo waxa kasoo dhigay oo meesha ugu keenana iyagaa ku ceewoobay iyagii ayaa ku ceewoobay ummadda soomaaliyed diinteedii sideeda ugu dhigantay caqidadeed sideeda ugu dhigan tahay oo waxa waaye kitaabka ilahay waxaan ahay inaysan anfacaynin iyaga dhan waa isaga marqaati waa ogyihin taana waa ku jaba fikirka umadda wax kama qaadinin maxaa soo haray dhaqaalihi dhaqaalihii xaraashka ugula dhaqaaqay maxaa la yidhaahdaa maxay hantidii caamka heday ee ummaddu la heday baduusan dhaafin berri buusan dhaafin maxay ahday dhulka hoostiisoo dhaafin dhul korkiisoo dhaafin cirowsan dhaafin wax uu daayey xasugururta maanta ma jiraan wixii dhan xaraash gaal cad iyo gaal madow miduusan heshiis u saxiixin oo kis yar maxay ahday hunguri uusan ka qaadan ma jirto waxaa weeye jawaan dabada ka duuran kusii wadaayo asaga un baa meel kusii xaraynaya bis meelaan buuxsamin ayuu kusii wadaa intuu soo dhaafo waxa dhay deeg waayeen iyo haddana wuxuu dadkii inuu marasti ilmihii iyo dumarkii guryahay deganaayeen inuu guryahi ka dhaca haddana maalin kasta maqlaysa iclaamkaad ku jusaani ooyinta ka dhacaysa bulshadii dadkii gurigaygaa la dhacay hebelo waa dhacay waa laleeyahay waxaasoo dhan isagaa sal ku leh ilaa murtidinta ka qayliyeen baarlamaanka ridada uu ka qelishay boobka uu ku hayo soo soco intaa markuu dhaafi waayo oo kasoo darayba reer aakhiraha kitaa ma dhaafin sidii kuwii dhihi jiray maxay baasha dhihi jiray xabaar fakatadii ayuu waxa weeye maxaa la yidhahdaa qubuurtii uga daba tegay oo kuwii tobnaan sana ka hor dhintay yuu marka soo qufa hadafku muxuu yahay waxaa weeye dhulkaan la dhacbis waxyaaba layaab kale waxaa ka mida murtiyinta qaarkood hata ay caddeeyeen waxaa leeyahay deg waa loo baahday dhulkii waa loo bahdoo dan guda waa loo bahdaa leeyahay warkii dan gudugoobal xaraashaaye xaraashaa lagu wadaa dhinacaa la wadaa kan baahida loo qaba maxay tahay qabrigii laga soo baxsho kiyaa lasii xaraashaa oo waxa weeye dhulkii caadahel oo dadka ayaa la xaraashaa la wadaa oo ganacsan laga sii gadaa kana waa loo bahdaa leeyahay qabriga ku jira waa loo bahda yani caqli shaqaynaya maaha waxa weeye marka meel u dhaafay ma jirto waxaa ka sii daran hadda wuxuu usoo jeestay gabadha maskiinta ee caanaha gadaysa ee labadaa senti saddexdaa senti loo tuuraayo inuu dhao saddexdaan senti labadaan senti jawaankii qaarha looga soo shubo oo waxa weeye mobeelkan waxaa ku jira yaa lacaga laga rabaa halkii dollar waxaasaa laga rabaa ninkii miskiinkaa xamaali ahay marka markuu islaanta u tago oo yidhahda galaas caana eegad oo inta laba senti soo tuur labadaa sentiyuu rabaa inuu dhurway kasii goosto yani baahida ninkan ku dhigan baahida haysa iyo waxa weeye fakriga haaya yay daliil u tahay marka lakin waxaan rabnaa in u sheegno nimanka sharikaadka ah ganacsatada ah ee hawshaa ku shaqa leh waxaan lena horta ilahi ka cabsada allihii khaaliqa ed abuuray ka cabsada hantidaan allihii idin siiyey waa baqa waxaa weeye adduunyada keliyaysan idiin muuqan aakhiraa jirta waa las xisaabina waa og tihiin maalinta qaban waa lagu weydiina dadka muslimiinta ah ee aad u sheegteen xoolahooda ina u haynaysaan oo ammaanada idinkugu dhiibtay xoolahooda u haayo cadowgaa soo bahaystay ee yuhuudiya nasaaro leh dabadhilifka u ah xoolaha muslimiinta waxa uga goynina haddaadan u xifdi karina iyagaa xifdsanaya waxoodee u soo celiya siiya iyaga u dhaafa haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta waxaysa haddee haddaba ma idin socon doonto aakhirana waa laydin weydiin addunkana wa la kula xisaabtama waxaan leenahay marka ilahay uga baqa subxaana watacaala oo dadka hantidooda u ammaan geliya riddana waxay uga goynina yaan hunguri xun idin qaadin oo shita la yidhaha waxbaa laydinka siina yaan hunguri idin qaadin intiina idinku filan imaansada annaga haddaan mujaahidiinta xarka shaawan mujaahidiinna waxay ballan qaadayaan intii tabartooda intay awoodi karaan intaba dad ka wax ka dambeeyaan dadka muslimiinta ah in waxa weye naftooda iyo maalkooda iyo cerdigooda loo ilaaliyo cid kastoo kusoo duulaysana waxaa weeye laga qabto laga celiyo yaan ballan qaadin insha allahu tacaala ummadduna inay saa ula socoto waxooda ay ilaashato suurtagal maahan in dadka masaakiinta ee waxa weeye iyagaba noloshooda qarli ku jirto in maanta la yidhahdo telefoonka la dhex kaa wala dhaca suurtagal ma ahan intaasna marka inshallah waxaad tacdaynaysaa idin dhinac dhaqaalahayna halkaas ku jabay ama mujaahidiinta alxamdulillah saddexdii darafba maasha allah ciid ahaan waa hormareen dagaal ahaan waa hormareen dhaqaale alxamdulilah intooda ilaahay siiyey yay maxaa heeday ku imaansan yihiin oo waxa weeye ma qabaan baahi iyo halac faraha badan ma qabaan alxamdulilaahi waxa weeye fikri ahaan caqiidadoodi waa u toosan tahay waxay sharci aaminsanayeen maanta aaminsan yihiin waan ku guulaysan doonaa insha allahu tacala hadafkeeni iyadana iyada
waa tahay gebagabadii ayaan soo gaarnay sheekh cali maxamuud raage kelimadaada ugu dambeysa ee aada wareysiga ku soo gebagabeynayso maxay tahay awalan waxaan umaad celinaya allah subxaanahu wa tacaala loo galay runtii gallad iyo abaal aanaan gudi karinin nagala guuleeyey gaaladii nagu soo duushay iyo murtidinta dheerku ahbee naga guuleeyena ilaahay baan ilaa allahaas baan umaad celinayna mahad aan bilaaw iyo lamaad aan lahayn bacd alxamdulilah subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiintii u birdhigtay duulaankii cadowga gaaladahay ee kala duwan nasaaro leh yuhuud leh waxa weeye maxaa la yidhahdaa murtadiin leh ay soo qaadeen mujaahidiintii u birdhigay ee waxa weeye ummadda muslimiinta ka difaacay diintii ka difaacay dalka ka difaacay meel kastoy joogaan kasoo bilaaw sanaag ilaa loo gaaro waxa weye taanarife la gaaro inta u dhexaysa daadsan dhammaantood waxaan leenahay jazaakum allahu khayran acdam allahu ajrakum wa taqabal allahu shuhadaa'akum ilahay shuhadadiina ha aqbalo ilahay ajirkiina ha weyneeyo ilahay subxana wa tacala dhaawiciina ha bogsiiyo asradiina iyo maxaabiista gaalada cadowga nooga gacanta cadowga nooga jirta ilahay nooga soo daya subxaana wa tacaala ilahay baan baryayna subxaana wa tacaala jannat lfirdaws alacla ilahay ha idin geeyo subxaana wa tacaala abaalkiinina ha weyneeyo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shucuubta muslimiinta ah soomaaliyeed meel kastay joogaan ee runtii mujaahidda la gabar istaagtay hiil iyo hoo af iyo adin waxaa weeye la garab istaagtay cadowga iska dafcintiisa iyo waxa weeye maxaa layidhaha iska celintiisa wiilashooda ku bixiyey hantidooda ku bixiyey waxa weeye hadalkoodii ku bixiyey meel kastay joogaan iyo qabiil kasta oo ay yihiinba iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacala miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna xoolihiina iyo awlaadiina iyo dadkiina ha idiin barakeeyo dalkiina ha idiin barakeeyo inta idin harta ilahay subxaana wa tacala kuwa barakeysan allah ka dhigo wixii aad ku rabteen ee waxa weeye ilaahay raxmaddiisa raadishaysaahadna ilaah idinku siiyo intaas ayaanu leenahay iyagana ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay waa laydin soo bira tumanaya cadow baa idinku soo duulay cadowgaasina hadafkay ujeedka uu leeyahy waxa weeye inuu dadnimadiina tirtiro inuu dalkiina qaato inuu diintiina baabi'iyo yani jaanib kasta oo aada leedihiin xasan gurgurta markuu leeyahay saddexda jaanibaan ka weerarayna waxa la weerara macnuu al-shabaab maaha laakiin waa ummaddaa soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxa fikirka lagala dirirayo caqiidadoodii waa dadka muslimiinta soomaaliyeed waxaa la leeyahay waxa weye dhaqaalo la dirirayo waad aragtaanbo hadda waa idin caddahayo dhaqaalaha loo jeedahay al-shabaab lala dirira laleeyahay waa dhaqaalihiina waxa weeye maxaa la yidhahdaa dalki waa aragtaano gacanta laga bixila oo waxa weeye gaala la siinaayo dekadihii iyo erbooradii iyo wixii oo dhanba waa kaa xabashiya la siinaya xabashi marka xoogaa lasi bir haddana kenya qeybna waa la siin doonaa turkiga hadda artaan qeybaa la siiyey baddi baa la siiyey saasaa waddanka o dhan marka waxaad noqon doontaan laajiyiin ayaad noqon doontaan falastiin maanta waxa ka dhacaya kuma bilaabanin halbar kuma bilaaban duulaha halbar kuma bilaaban tartiib tartiib ayay meeshaa kusoo gaartay idinkina sida tartiibtaa laydinku wado maalin dambeta meeshaasaa laydin gaarsiin doonaa gaaladuna midabkay rabtaa layaatee waa isku gaalo alkufru mila waaxida gaalka falastiin maanta maraykanka falastinska ingiriiska yuhuudda taageeraya ee maxaa la dhahaa ummadda muslimiinta shacabka baabi'inaya iyo gaalka xasan gurgurta waa ku taageeraale oo waxa weeye hubka iyo qalabka iyo dekeda kasoo eraboorada kasoo dejinayahay waa isku gaalka un adna muslimaa tahay ninka la waa muslim maxaa kula duwantihiin waxaa rabaa in lagu gaarsiiyo un meesha asaga la gaarsiiyey in lagu gaarsiiyo lagaa dhigo cusal waxaa weeye sacabooley waxba aan iska celin karin in lagu gaarsiiyo maalintaana marka kawaanka sida la raba lagu saaro dhinac raba lagu qalo dhinac raba lagu gooyo intaasaa la rabaa ummadda soomaliya markaa caqli yeesho adduunka maanta dadku way baraarugeen gaalada maanta waa aragtaanoo waxa weeye haymaradii maanta caalamka ku dhahaa jirtay waa soo uruurtay yahuudiya nasaara insha allahu tacaala caalamka siima gubaysanayaan islaamkuna wuu soo baxayaa xidigiisna wuu soo baxay wuu soo saramaraya insha allahu tacaala marka waxa weeye yaanan doqon noqon oo caalamka waxa ka jira aan ku baraarugno oo maanta waa la kala baxay laba qeyb baa loo kala baxay aladiina aamanuu iyo aladiina kafaruu lewa labadaasa loo kala baxa maanta marka meeshaad biirinayso waa inaad ogaato waa inay kuu caddahay gudnimo waa inaanan qaadanin gudnimo waa inaan qaadanin ummadda soomaaliyed waxay aheeday dad waxa weeye dadnimo lay aheeday dadnimo lay aheeday dad waxtaray aheeday waxa weeye waxaad ogtihiin maraykan soddon soddon sanaa laga joogaa ilaa hadda wax u baroorana xoogaagii looga laayay magaalada muqdisho annagana sharaf iyo ciisi bay noo tahay karaamo adduunka caalamka markaad tagto soomaaliya markaad tirahdo yani casiisaa ka tahay kuwa maraykanka jiiday muqdisho ku jira soo maahan casiisaa tahay aakhirana cisaan rajaynayna insha allahu tacaala ilaa waxaan dilna waa gaale iyo kufaar weeye idan waxaa weeye casinimaasaan lahayn dad la gumaysta ma aanaan ahaan jirin dad waxa weeye qab lahaan ahayn aan qabkeena soo ceshano dadnimaan aan soo ceshano adduunkan aan ku baraarugno waxa weeye umma islaamkuna waa guulaysana waa la hubaa islaamku waa guulaha ilah noo ballan qaado walcaaqibatu lilmuttaqiin walaqad katabna fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarihuha cibaadiya asaalixuun wa ina jundana lahum algaalibuun ilah baa noo ballan qaaday marka ballanqaadaan haysanaa adoo ballanqaad rabbi haysta maxaa ka gunnimo iyo ku gelinaya haddaad shahiidana waxa weeye janno haddaad nooshahayna waxa weeye cis iyo karaamay sharaf weeye ummadda soomaaliyeedna intaas ayaan leenahay indhaha kor u qaada cadowgiinana garta idinkana yaan la isku kiin mashquulinin yaan qabiil qabiil la isugu kiin dirin yaan dad la isugu kiin dirin waxaan idiin sheegaa waxaan dowladda lagu sheegayo xabashida keeyaatiga kullum waxa weeye waa cumla waaxida laha wajaan hal cumlo wajiyo loo yeela wey marka waxaan ku sirminina dantiina aqoonsaan leh ummadda soomaaliyeedna wajazaakum allahu khayr waana idiin mahad celinaya waxa weeye warayskana waa idinkaga mahad celinaya iyo te ummadda saas waxaa weeye xogta aad u gudbinaysaan wa sala allah waslam baraka ala nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin
aad baad u mahadsan tahay sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab fursadda aada noo siisay annagana waan kaaga mahad celinaynaa waraysigan aad baad u mahadsantahay waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu